magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayoweli baa lakaga waday munaasabadii oo ka qalan jibyaayeen dufcadii shanaad ee ardayda jaamacadda koonfurta soomaaliya aanisay oo dhammaysadeen kuliyado shalgadiisan ee jaamacadda munaasabada welibaa ku qeybgalay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda koonfur galbeed maamulka gobolka baay bahda walbarashada waalidiin macalimiin arday iyo marti sharaf kala gudoomiyaga jaamacadda koonfurta soomaaliya brofesor maxamed cabduqaadir enow iyo madaga walbarashada maxamuud abuubakar cabdulaahi ayaan ka horeyntii ku warbiyeen heerarkii homareen ardaydunga wasaaradaha inta uu joogo waxaan u sheegaynaa intay dibadda ka keeni lahaayeen cilmi baaris ajaanib ah brodaktigeennii oo dhaqankii yaqaano luqaddii dadka ku hadlaaya yaqaano waxbarashadii leh tayadii leh ayaan soo saarnay ee idinka laftigiinna sacabada isku dara idinka laftigiinna madaxda taariikhaan samaynay taariikhaan samaynay waa seeing is believing haddii ay run tahay maqaalaadkii maqarsana inta dhiman way soo socotaa kuliyadaha shal duwan jaamacadda koonfurta soomaaliya oo qalin jibyaayta oo ayna iska sharaan kuliyada caafimaadka ganacsiga iyo beeraha iyo tiknolojiyada saasoo kaleed kuliyadda shareeca anglow iyo kuliyadda onkadambeyta oo ee animal science ama cilmiga xoolaha mayba eed eed inkaxambaliyeene ardaydon o geekayo qalinjibiyaayan jaamacad koonfurta soomaaliya in muddeen iyo howaden safar dheer kubacdi geekayo farxadiyo intinu kulqiib qaadan waa geek maalin farxadeed maalin hadalmee mayba hadhawaayane dhammaan marti sharaftoona kulqiib gali oo ha ajiibti oo ninka kooyen si omay leedhaayo sinay kulqiib galaan xafladun oo ku mid ah wasiiryaalka iyo maamulayaasha jaamacadaha iskuulaadka iyo waalidiinta qaybasha shal duwan iyo culimmada dhammaan maynka xambaliyeene waana ka faraxsanna antiyoona kuli qiib galan geeka xafladun quruxda badan mayba sanglena welcome hadhowaada mar lamaad mar saddexaad hadhowaada sanglena gudoomiyaha gobolka baaye weliba uuse jaamacadda koonfurta ka ammaanay dadaalkiiyo marwalba ka biyaayeen walbarashada
hambalyo maxaa yeelay maanta dhiig cusub ayaa wuxuu ku soo siyaaday koonfur galbeed dhallinyaro wax baratay oo jiil yar oo fakaltiyo kala duwan ka soo qalinjibiyey maanta waxaa farxad kaloo ii ah inaan joogay maalinkii la aasaasaya jaamacaddan koonfur galbeed jaamacadda koonfur galbeed markuu profesor kale uu joogay ilaaha u naxariiso waxay waxaa lagu aasaasay waddadaan cunaya soo maraysa guri yar oo villo ah ardayda joogtayna aada u yareed ka dambeyntii hana kumida wasiirado wasaarado arrimaha gudaha caafimaadka walbarashada iyo shaqadii shaqaalo koonfur galbeed iyo ardayda qalanbadeladaayeen ka hambalyeeyeen xafladiyo maamulka jaamacadda iyo wasaaradda waxbarashada labadana ay ula taagaan ay ku bilaawo wasaaradda caafimaadka bishaa ardayda misaani qaadanaysa insha allah waxaan galaabaa inaan kala qaado ardayda taagnaaha kale oo caafimaadka bartay
waxaan idin rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan waxaan idinka codsanaynaa waxbarashada waxaa la dhahaa waa broses bilaabanayo waay laakiin dhammaad ma laha marka waxbarashada maadaama ay tahay bilow idinka aad samayseen hadda isteejkii koowaad aad joogtaan waxaan idinka rabnaa inaad waxbarashada sii wadiin mar walbo qofku intuu asaga barto ayuu caqligiisa iyo fahamkiisa iyo garaadkiisa iyo waxqabashada bulshada uu leeyahay ayay noqonaysaa